لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض والرفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجوud waa ترجamo yar dheer lakiin أxaadiiثna aad bay u koobantahe lakiin de waa waxay noogu wada iman doona walow marka la eego san uu xagga شharxa iguba sugan baabka kan ka dambeeya أxaadiiثa hore o dhan halkan buu isagu شharaxaan raacinaya تerjamadun buu ugu wada talagalay oo xagga bal mثalا marka la eego شharxa nawowi oo way أxaadiiثa inteeda hore oo dhan baabka dambena xaggan u raacinayaan marka wuxuu u baabaysan yahay alictidaali fi sujuud ictidaalkii waa toosnidii iyo ictidaalkii adigu sujuudo kolley ictidaalku halkan wuxuu noqonayaa un ba ruuxii oo dhexdhexaysta xagga marka la eego iftiraash uu gacmaha goglado iyo isagoo gacmihiisii dhinacyadiisa kusoo dhejiyey bal taas waxa weeye umuuraha dhexdhexaysta oo aan gacmihiina dhulkii goglin aan dhinacyadiisiina kusoo dhaweyna kaba durkiyo ka gooya bal taas baa ictidaalku halkan iyagoo waa suuradii balcanaade kayfiyadii sujuudee fiicnayd oo loola yimaado un oo kollay ictidaalka rukuucda imaka kani la mid maaho kaasaan u tegi doono dee madaxii ama dhabarkii iyo intii madaxiiya baa la simaya tani kollay jirku saa uma sinaanayo ee waa xagga wadciga labada gacmood unba bal matalan arrinta ictidaalkani uu noqonayaa kayfiyadna waan arki doonaa labakana wadcu lkafayni labada kaf iyo labada baabaco cala lardi dhulka la dhigo isagoo gacmanta inteeda kale dhulka sare looga qaadayo warafci mirfiqayni labada mirfiq oo laga kor yeelo caniljabayn waa cududa ilaa labada mirfiq intaas dhinacyada laga durkiyo ruuxu marka uu sujuudayo warafci lbadni can ilfakhidayni calooshiina in sare looga qaado labada bowdo oo markaa la sujuudsan yahay ee ruuxu aanu calooshiisii iyo bowdihiisii isa saarin ee uu markaas dee kollay faraaq iyo ay u dhaxaynayso calooshi iyo labada bowdo fi sujuudi sujuuda dhexdee axaadiisan ku wada arki doonaa xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiic can shucbata can qataadata can anasi qaala anahu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxu uhi ictadiluu fi sujuud macnaha sujuudiina macnaa toosnaada oo de waxa weeyaan waana sida soo socotaba waaba kan ictidaalka wixii aan ahayni tan buu noqonayaa walaa yabsud yaanu fidinin axadukum axadkiin diraacahi labadiisa dhudhun imbisaadalkelbi ka imbisaadilkelbi aygu suu u fidiyo kaloo de aygu markaa uu fadhiyaya jeenyihiisu saa uu dhulka u wada dhigaa haddaba axadkiin markaa uu tukanayo labadiisii kaf ha dhigo halkii ku habboonayd markuu halkaa dhigo dhinacyadiisiina ha ka durkiyo iyoanu diraaciina dhulka goglin oo dee waxa weeyaan gacantii oo dhan oo dhulkii khaasatan dee kolley cududii lama dhigayo intaa mirfaqa ka horeysa o dhan oo dhulkii la dhigo oo markaa u ekaado sidaa xayawaanku uu sameeyo aygu kaba mid yahay taas baa nahyigani yahay iyaanu axadkiin taa laba iman walaa yabsud axadukum diraacayhi inbisaad alkelbi الdريق kalu xadيiثku leeyahna waa kan xadaثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna محamed بن جaعفر xa qال وxadaثnيi يحيى بن xabيب qال xadaثna khالد يعnي بن الxاrث qال waxay yidhaaheen khالد بن الxاrث iyo محamed بن جaعفر xadaثna شhuعبة شhuعبa noo waramay بhada الاسناad isناadkaasoo waa can qtاءة عan أنس وفي xadيiث بن جaعفر waxaa ku sugnaa walaa ytabasd yaanu goglan أxadكم أxadkiin halkii ahayd walaa ybsd laa ytabasd yaanu goglan oo أxadكم أxadkiin diraacahi labadiisa diraac yaanu goglan oo انbisaad الklbi fayanba sida markaa uu fidiyo oo uu jiifiyana isagoo dee goglanayo kale labadiisii diraac inbisaad الklbi kanbisaad الklbi aygu sidaa uu goglado kale ama uu markaa uu fadhiyo markaa jeenigiisii oo dhan uu dhulka u dhigoo kale taas yaanu habkaas oo kale laba imanin bal horta in xadiidka ictidaalka kolley waa taan soo sheegnay waana se ibnu daqiiqla cidiidha waxaa halkan ujeeddadu ay tahay uun kayfiyadii la amray ee toosnayd oo sujuuddii loola yimaado oo markaa kayfiyadaasna ay noqonayso ruuxu labadiisa kaf waanay noo soo socotaay labadiisa kafu horta dhulka dhiga waa intaa labada kaf buu dhigaya markuu dhigana labadiisa mirfaq iyo adigu cadu cududiisa oo dhan ba uu dhinaciisa ka durkiyo bal ka durkiyo arrinta kalena dee sida uu tarjamada inoo dhigtay calooshiisa iyo bawdyadiisu bawdihiisu iyoaana ama bawdyooyinkiisu aanay isa saarnaan ee waxa weeyaan iyadana uu sare uga qaado taas baa adigu kolley maqsuudka uu yahay maxaana uu shaarixu leeyahay waa adab laysku raacsan yahay ama kayfiye mashruuc oo laysku waafaqsan yahay oo ka taga laga tagaa uu noqonayo ruuxu dee kolley waxaan toosnayn ruux ku dhacay uu noqonayo bal salaadii haddii uu dee acdadii ka wada sujuuday haba ansaxdo salaadiisu haba ansaxdeen waxaanay culimmadu yidhahan xikmadda kolley umuurahan kuba suganna waxa weeye habka caynkaasoo loo sujuudaa xaggii tawaaduca way u dhowdahay wejigii iyo sankii iyo dhulkii hagaag loo makansiiyana iyada ayaa dee ku markaa uga dhow kayfiyaadka kale waxaanay ka fog tahay dadkaa iyagu wahsanaya dee saas oo kale ama gacmii ha gogladeen hadduu doono kafkiisii iyo intaa haba dambeysiyo halkaa jilbihiisa meel la siman haba dhigo isagoo dhinacyadiisa kusoo dhoweynaya waa calaamo dadkaa wahsanaya kayfiyad uu laba yimaadaan oo markaa hay-adii kusaalaana arrinkani uu kaba dheeraanaya xaaladiisu ruuxu haddaanu tan laba imana isagoon salaadiisii u dadaalahayn oo fudaydsanayo oo bal taas baanu ay tilmaamaysaa geed kalena wixii xayawaan lagu shabahayaba halkan umaha umuuro kale oo kala duwan baa salaada soo aroortae ee kayfiye xayawaan loogu ekaanayana kolley nahyi gaari waaba yimi salaada dhexdeeda oo kan imika aan haynaa taasi waa mid xagga labadan ficil walaa yabsud iyo laa yatabasad macnuhu mid keliya weeye laakiin waxaa jira labadaba xadiidka inbisaad alkalbi baa yimi markaa masarka iyo ficilkuna isma laha xagga marka la eego dee walow ay dee macno keliya wada leeyihin markan yatabasad nidhaaha iyo yabsud aan yabsud horta waa ficil hulaaثiya inbisaadna waa inbasada maserkeedii weeye yatabasad yatafacalu hadduu yahay ka kalena waa infacala maserkeedii oo bal markaa taasi kolleyna xataa qur'aankaba meela way dhacday oo bal matalan wallahu anbatakum min alardi nabatane macnuhu markaa wuxuu noqonayaa say halkan ay qadaraan walaa yabsud diraacayhi fayanbasida inbisaad alkalbi oo ficil lamida marka halkaa la qadaro ama walaa yatabasadta dambana yatabasad diraacayhi fayanbasida inbisaad alkalbi waa say ku fasireen wallahu anbatakum min alardi nabatan waayo anbato iyo nabaata kolley dee min ficilka iyo masarku kaagu macnaa waxaa noqonaya wallahu anbatakum min alardi fanabatum nabatan markaasaa kaba soo baxdeen bixitaan ayaa ama kasoo baxdeen muhimku waxa weeyaan un dee adigu waa taqdiir ay qadaraan un sida labada ficila midna uu mid ficil mujarada ka horeeya ka dambana maziid me maserka uu yahay maziid oo bal laakiin xagga macnuhu waa macnaha cad waxaana kolley axaadiis kala duwanna way inoogu soo socotaa khaasatan tarjama kala goysay ee waa ta aan leeyahy sharax xataa tarjamadu kuma kala go-na oo umuuro tan inoo sii cadayn iyuu tarjamahaan xagga hore isu raaciyey ayaa inoo soo socota biidn illahi tacaala xadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarna cubayd الlahi بn إyaadi عan إyaadi عan الbarاء qala أnahu qaal cubayd لlahi بn iyaad kolley waa nin adigu dee waxa weeyaan siqa a baan leenahay oo kole carifa qowmi o atbaacu taabiciintii kamid ah ama dabaqadii imaam malik iyo waxa la arkaa imika inoogu horeyso abihii iyaadna isagu aba taabiciyo waa ninkan bara بnu caazib kaba warinaya bal wuxuu markaa bara yihi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa yihi idaa sajadta waa cid kastoo muslim oo de ama dee ehel u ah in lala hadlo weeyaane markaad sujuudid ruuxa musaliyo tukanayo fadac dhig kafayka labadaada kaf waa halkaa dee waxa weeyaan labadaada kaf dhig oo dhulka dhigoo waa iyagaad ictimaadsanaysaa aada cuskanaysaaba taas warfac kor yeel mirfiqayka labadaada mirfiqna dhinacyadaada ka kor yeelo adigu waa cududa iyo ilaa intaa mirfiqee dhinaca qaban karta dhinaca ha saarin ee ka durkiyo labadii kaf marka halkaa wejiga labadiisa dhinacaad dhigto ama intaa garbahaaga hortooda kuba toosan iyagii ictimaadso markaa dhinacyadaadiina ka lurki ama waxa weeyaan cadudaada gacantaada ka fogee dhinacaagii taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waana hay-addaa kolley axaadiid kalena bal ficilkii rasuulkiisuu yeeli jiray ay noo dambayso waana tan axaadiidta tarjamadu mene kaloleysan arki doonaa marun baan yar wada eegi doonaa walow dee macnahoodu cad yahay waw ma yajmacu aniga baab baa ii yaala axaadiidna way socotaa kolley isku midka ahayde laakiin bal baabka unaan iska laqbeeyo waayo qeyb dambe oo axaadiidta kamid ay u munaasib noqonaya waw ma yajmacu sifata salaati salaada sifadeeda bal wixii isu geynaya waa xadiid baa inoo soo socda sifadii salaada in badan oo kaba mida ay ku urursan tahay sifada salaada jamcinaya iyo wamaa yuftataxu bihi waxaa lagu furfuranaya salaadii wayuktabu bihi isaga lagu khatimayo salaadiina lagu dhammaynayo balta iyo wa sifati rukuuci walictidaali minhu rukuucda sifadeedii iyo marka laga soo tooso iyadna sifada ay leedahay wasujuudi walictidaali minhu sujuudi iyadna sifadiisii iyo koto toositaanka laga soo toosayo sujuudu bal sayde ay tahay sifadu ay sifadoodu ay tahay watashahudi atixiyaadka baabkiisii weeye bacda kuli ragcateyni laba ragcadood oo kastoo min arubaaciyati salaadii afar tahay tii saddexaydna waa taasuun marka laba ragcadood la tukado in atixiyaad loo fadhiisanayo oo lana fadhiisanayo atixiyaadna laba aqri wa sifati ljuluusi bayna sajdateyni bal labada sujuudood dhexdooda markaa la fadhiisanayo kayfiyada loo fadhiisanayo iyo wa fi tashahudi اlawali atixiyaadka hore oo walow xadiidku aanu kala qaad kuma sugnayn lakiin dee axaadiistii kale baabka ku timuu eegayaye atixiyaadka hore ee waxa weeyaan la fadhiisanayo fadhigaasi sida uu u dhacayo ama sifada fadhiga loo fadhiisanayo umuurahaas oo dhan kolley xadiid caaishana intooda badani way inoogaba sugnaanaysaa axaadiidta ka soo horeysana waa axaadiid tarjamadii hore u munaasibo waa tii aan sheegayaan laa tarjamadun baa kala goysay bal umuurahaasna waa wax inoo wada iman doona biidn illahi tacaala wuxuu uhi musanifku xadaثana qutaybat bnu saciidi qaala xadaثana bakr wahuwa bnu mudara can jacfar bni rabiicata can ilacraji can cabdillaahi bni maliki bni buxaynata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama kaana bal xagga sanadka dadka horta waan soo aragnay saxaabigana waa inagu soo noqnoqon doonaa cabdillaahi bni malik laakiin arrinka jira waxa weeye halkan culimadu ku baraarujiyaan isaga aabihii malik ibnu qashbi baa la yidhaahaa ama waxa weeye malik baa aabihii la yidhaaha ibni buxaynatadaasna maaha malik inuu aabihii yahay oo malik ina buxayno ahaa ee buxaynaduna waa hooyadii cabdillaahi hooyadii uun oo markaa waxay noqonaysaa malik zawjadiisii bay noqonaysaa buxaynadu isagaa ina buxayna la yidhaahaa cabdullaahi baa la yidhaaha ina maalikna weeyo waa aabihii hooyadiina waa ku suuroobo waa loo nisbeeyey saa daraaddeed waxa ay tahay oo ay halkan waana ii taallaa kolley idinkana way idiin taallaa ibnidan hamsadii baa qoran iyada ibni buxayna marka la yidhaaha ibni malik hamsadu ma qorna halkan way qoran tahay waa umuurtan caddaynteedoo waxa ay tahay markan hamzada ibni ay dhacdo kolley dee haddii lagu bilaabanayana waa la aqriayaa haddii kalena waa hamsatu wasliyo hadal la israacinayana way dhacaysaa ee qoraalkooy ka maqan tahay uune marka hamsada aan la qorahayn kolley shardigeeda laba calam oo ka dambe ka hore oo aabbo u yahay inay dhexdooda dhacdo sadar bilowgeedna aanay dhicin markaas baa alifta aan la qorin walow qiraadeedu ay ukhuduucaysa uun xaggii dee hamsatu wasrigi waa iska jira oo haddii lagu bilaabanayana ibni la odhanayo haddii kaloo la israacinayana can cabdillaahi bni malikin dee waa hamsadii laba aqriye laakiin qoraalkii waa dhacaya kol haddii laba ismi oo labadu calam ah oo ka dambe uu ka hore aabbo u yahay ama waalid u yahay dhexdooda ay dhacdo sadar bilowgiina aanay dhicin ee kolleyna waa iska yar laxan un dadkeenana ama dee dalabada cilmiga ha noqoto ama culimada qaarkood hagaba dhacate inay meelaha saas oo kale iyagoo aliftan ay waayeen un malaadee ka dhaqaaqaya can cabdillaahi bini malik bini bini iyada waa laxni kolleyba bini iyada meesha ma taalo in la yidhaha can cabdillaahi bni malikin ood israaciso iyo haddaad goosanaysa ibni inaad tidhaaha mooyaane laakiin bini wax la yidhaahaa kolley dee iyadu taasi ma jirto oo lama odhanayo ee bal markaa waxa ay tahay haddaba buxayna kol haddaanay malik waalidkii ahayn hamsadii waa tan la qoray oo qoraalka arrin kalena way jirtaayoo imaka maliki ibni ibni buxaynata cabdillaahi bay sifa u tahay saa daraaddeed malikin waa la tadwiininaya waayo imaka tan dambe ama uma idaafaysna ee waa sifo xagga horea oo can cabdillaahi ibni malikin imaka haddii aanay labadooda isdhalin ibni malik ibni buxaynataan odhan layno xarako keliya u lahaan la laakiin marka waxaa loo xarakeeyo loo tanwiiniyey hadalka dambe uu ka go-an yahayba oo can cabdillaahi ibni malikin ibni buxaynatan oo waa inta hore cabdillahi ibnu sifowiye waa inta dee kolley sharaxana way kuma sugan tahay ayaama shuraxduba way soo wada qaadaanee waxaa jira weeye saxaabigan kolley axaadiisa buu warinaya inoo dambaystaba wuxuu uhi saxaabigaasi ana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa sallaa marka uu tukado ee uu salaada tukanayo faraja waa fogeyn jiray oo waa durkin jiray weeye bayna yadayhi bayna yadayhi wajabayhi wey waa labadiisa gacmood iyo labadiisa dhinac ayuu kala durkin jiray kalena waana cibaarada nawowi kuba sharxay walow sharaxi dee uu ka horeeya xadiiskii oo safxada ka horeysa igu sugan tahay faraja bayna yadayhi macnuu waa maxay ay bayna yadayhi wajabayhi labadiisa dhinac iyo labadiisa gacmood ismuu saari jiro oo ismuu kuu soo dhoweyn jirin ee markaa uu sujuudayo weeyaane dee kale rukuucna waa lama waa ka durkin jiray oo dhinaca uu kaba durkin jiray taas iyo gacmihiisu kala durkin jiray xafn xajar cibaaradiisi markuu halkan sharxaya waxay fatxubaari oo kale ay naxaa kula yadin can iljambi aladii yaliha macnaha gacan kastaba waa ka durkin jiray oo ka fogeynayay dhinacan iyada kusoo xiga waa cibaaradii xaafid bn xajar fatxulbaari waxaanu qurdabi kaba soo naqliyaa xikmadda arrintaa loo yeelayo ee habkaasi uu sunno u noqday waxa weeye hay-addani xagga sujuudda marka la eego ruuxii waa sujuudaya wejigiisii dhulkii buu hayaa oo kale haddii gacmihii uu saas oo kale intuu dhinaciisii ka durkiyo labadii kafna uu ictimaadsado culayskii de bal matalan ama uu madaxii uu hagaag uu dhulkii ayuu ka fudaydinayaa ictimaadkii matalan wejiga uu ictimaadsan lahay uu dhulka ku ictimaadsan lahaa taasna ay raad ku yeelan lahayd ama atar muuqata ayuu ka yaraynayaa oo dee gacantii buu ictimaadsaday wejigii markaa waxa weya culays baa kaba dhacayo gacantii baa hayse lakiin hadduu isku soo wada dhejiyo kale waxaa la arkaa inuu dee wixiiba ama uu hiqalkii xaggii wejiga usoo wareego wejigii uu noqdo ka dhulka culayskiisu hagaag u taabanayo taasna ay taasi atar iyo waxyaalo wejigiisi iyo sankiisii kuba keento bal taasi iyada waa mid oo waxa weeyaan ictimaadkii wejiga lagu matalan uu dhulka dee ku hayay ee uu cuskanayay baa fududaanayo gacmihiiba ah wixii la ictimaadsanayay faraja bayna yaday xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaadu ibdayhi labadiisa kelinkila cadaankoodu oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh oo timo sidaasoo u badan aan kolley kelinkilooyinka kulahayn sa axaadiista dee culimada qaar ba ay halkan yidhaahaan ayaa dee marka aan waxgashanayn kale go-un uu huwan yahay dee waxna uu guntay ee dhici karta aanu wax dee markaa feedhihiisa iyo gacmihiisa qarinaya aanu gashanayn qamiis adugu aanu gashanayn ayaaba kala durkinta uu kala durkinayo ruuxa daba fadhiya oo kale ka dambeeya marka uu sujuudsan yahay kilinkiladiisaa muuqanaysay waayo iskumuu soo dhejin oo san muu odhan waa ka durkiya kala durkintaasi markaa kilinkilooyinkiisiibaa bayaadkoodii ayaaba muuqanaya taas buu yihi axaadiisna way noo socotaa xadaثna cmr بن سwاd qال أخbarana cabd للhi بن وهb qال أخbarana cمr بن الxاrث وlayث بن سacd kilahma عan jعفر بن ربيcةa بhada الاسناad jعفr بن ربيcة sanadkii hore inooguba sugnaa oo walow dee mslim iyo isaga laba nin ay udhexeeyeen maanta halkan mslim iyo isaga saddex baa udhaxaynaya xagga marka la eego sanadka oo kan dambea kan asanki jعفr بن ربيcana waa عan اأcrج عan cabd للhi بn mالك mع عبد الله بن بحayna بhada الاسناad وفي رiواaيaة cمر بن الحاrث waxaa ku sugnaa kana رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay idaa sajada marka uu sujuudo يujanixu في sujuudi faraj iyo yujanixu iyo khawa inoo soo socotay intuba horta macno keliyay leeyihiinoo macnu waxa weeye saa xadiidka horeba inoogu sugan ka dambena inoogaba muuqata gacmihiisa iyo dhinaciisa waa kala durkinayey ilaa ay dhacaysayba in kilinkiladiisii ay muuqato halkaa lagaba arko markaa yujanixuna ibnulatir si uu nihaayadiisa ku yidhaha tajniix waxaa la yidhaha ama tajanuxba imaka janaxa waa tajniix haddii tajanaxa la yidhahna kolley alfaada qaarkood way soo arooren tajanux la yidhaaho waa ruuxii oo labadiisa dhodhon iyo dhinac markaa cadudihiisii marka uu sujuudsan yahay dhinacii dhulkii horta ka kor yeelon iyagii goglan waa mid aan goglan dhinaciisiina ka durkiya waa sidan imika axaadiid aan ku haysanay labadiisa kafe hagaag u cuskado o ictimaadsada markaasaa maxay labadii gacnood noqonayaan bay leeyihin fayasiraani mila janaaxa iyo daa'ir waa labada daa'irka labadiisan baad oo kale iyo labadiisan janaax oo kale ayay gacmihii markaa shabahayaan marka san oo kale iyagii baa la ictimaadsanayaa dhulkii lama dhigayo dhinaciina waa laga durkiyey waxay unoqdeen sida baalal oo kale janaaxyo o kale u noqonayaanoo tanbaa yujanixda uu yahay oo macnaa waxa weeyaan yunaxiihima ka janaaxayi daa'iri bay markaa macnuu noqon saa daa'irka labadiisa markaa uu kala baxsan yahay weeye labadiisa daa'irka labadiisa janaax oo kale ayuu dhinacyadiisa uga durkin jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee ruuxu hadduu saf ku jiro dadkiina ay iskula xigaan israa kala durki waxaa dhici karta meeshii dadkan kale dhinaciisii in halkaa darar iyo dhibi ka soo gaadho taasi waa wixii suurtagalu la imanaya laakiin marka aanu dee saas oo kale aanay ahayn waa hab dee de ama kayfiyadii dee masnuunka ahayd ama mashruuc ahayd weeye ama hadduu safkii kuba jiro weliba khaasatan dadkin ay isku dhow yihiin oo kale uu islaa taas oo kale la kaalay waxa dhici karta xayizi ruuxii kale inuu kaba qaato oo isagii uu cidhiiri geliyo ama taas oo kale dhibi ugaba timaado wixii suurtagalu markaa la imanaya wixii u suurtagale ee laakin waa markan kale markaa yujanixu maxay macnaa gacmihiisuu ka fogeyn jiray dhinacyadiisa ka janaax iyo daa'ir waanayn hadalkan kasoo naqliyana ibn latir kitaabkiisa nihaaye wey xataa yuraa ilaa la arko wadaxu ibdayhi waa halkii bayaad wadaxna waa caddaankood labadiisa kilkala caddaankooda laba arko oo waabay mtaasaaba la arkaya wa fi riwaayati laythi eeg markaa camr bn xaris iyo laythi jacfar ibn rabicay ka wariyeen kollay sanadka kalena cid baa dee iyagana kasii wada warisay lafdigooda in yar kala dunaa marka lafdigii camr bn xaris waa kaas waana nin faqiiha oo saa laytba faqiiha culimadii masar iyo aimadoodii ahaa walow raggii dabaqadiisa uu in badan ka geeri horeeyo horuu isagu u dhintay oo raggan dee ay isku dabaqada ahaayeen sida malik iyo layth iyo in badan buu ka geeri horeeyey waa nin isaguna faqiiha riwaayadiisi taasay ahayd ama layth ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam kaana wuxuu aha idaa sajada marka uu sujuudo faraja waa durkin jirayo yadayhi labadiisa gacmood can ibdayhi jado waa ka faydi jiray de waa dhinacyadiisii markuu ka durkiyo ayaa iyagiina de way muuqanayeen markaas weeye haddii dhinaciisa san ay u saaran yihiin kilikiladiisa xataa ma muuqanayso de taas waa ka durkin jirayo waa markaasaa kilikiladiisa muuqanaysa markuu dhinacyadiisa ka fogeeyo hataa ini ana hataa ini anigu la ara aan kaba arko bayaada ibdayhi ilaa ay dhacdaba rasuulka ilaahay marka aanu xidhnayn ama haddii xataa uu qamiis xidhan yahay bal haddii qamiiskaasi aanu jirin waa sii dhici lahayd ilaa aan kaba arko bayaada ibdayhi weli axaadiisii baabku way noo socotaa macnahan lahayd xadaثna yaحya bnu yaحya bnu abi cumara jamiiعa can sufyaana qaala yaحya wuxuu yihi akbaranaa sufyaan bnu cuyaynata can cubayd لlahi bn cabd لlahi bn اlaصm can camihi yaziid bn اlaصm can maymunata qaalat annaha qaalat cubayd llahi bn cabd llahi bn اlasam waana inoo soo noqon doonaa sanadku kolley waa inoo soo noqon doonaa waana nin bal matalan isagu markaan eegno cubaydullaahi dambe oo dadkii sikaaru taabiciinna ay isku midka ahaayeen isku waktiga ahaayeen laakiin isaga xaafid bn xajar markaan istilaaxiisa eego aan saxaabo uu arkay aanu jirin laakiin arrin baa jirta kolley imaamkuna ama nawowina uu sharaxa kaga yar hadlay ama si fiican uu talkhiisiyey oo waxa weeyaan sanadkan iyo ka ka dambeeya usuusha muslim qaarkood san baa inoo dhacdayoo cubaydullahi bni cabdillaahi ibni alasam asamna waa ruuxii dagaal amala camr bn cawf baa la odhanaya waa dee wasfigiisii un waa awowgoodaastin waxaa markaa barhkoodna dhacay usuusha muslim labada meeloodba can cabdillaahi ibni cabdillaahi in ismiga hore aanu musaqarba ahayn ka dambe waaba kolley waa cabdullaahi un oo la yidhaha can cabdillaahi ibni cabdillaahi ibn alasam bal taasi way dhaceen in badan oo waxa weeyaan nuskooyinka qaarkoodna de waxa weeyaan oo bal matalan waxaa dhacay de iyadoo in ka hore la yidhaha can cabdillaahi ibni cubaydillaahi taa laba yidhaaho ka dambe oo saas oo kale bal waxaan u leeyahay horta arrinku riwaayaadka waa wada caadi oo wada صaxiixe laba nin baa jiro nina cabdullaahi la idhaha nina cubaydullaahi laba nin oo walaala-ana weeye waxaana jirto ay waa aabahoodna cabdullahi ibn alasam baa la idhaha markaa mid aabihii waa isku magacuun ka kalena waa ism musaqara ka mukabarka ee cabdullaahi ayaa ka weyn cubaydullaahi o isaga waa nin taabiciya markaas oo waa taabici bal dabaqadii ugu dambeysay taabiciinta waaba kaba horeeya waa dabaqadii kaba horeysay ee walaalkii uu kaba wenyey labadooduna adeerkood yaziid ibn اlasm waay waa adeerkood yaziid ibn اlasm oo taabici weyne barhkood sheegteen inuu aragtiba leeyahy rasuulka ilaahi lakiin taasi wax sugan ma aha waa taabici weynuun ayay labadooduba ka wada wariyeen oo markaa arinku waa wada bal matalan صaxiix ee xagga marka la eego keebaha meesha raajixa barhkood cabdullaahi halkan imaka xadiidkan raajax yeelay way jiraan riwaayada hore raajax yeelay kuwa iyagu ku wariyey ma jirta oo matalan ikhtilaafunba xaggii ruwaadda kan warinaya ma cabdullaahi ba mise waa cubaydullaahi e laakiin labada ninba yaziid way ka wada wariyaan labada nina kitaabka muslim way ku sugan yihiin walow dee bal matalan aan filaya cubaydullahi waa xadiid keliya un bal matalan oo waa wax jira de kole abi da-uud iyo matalan ibnu maajah iyo nasaa-i oo kale iyo iyagana waa waxyaalaha dhacay barhkoodna iskhilaafku waa dhacay xagga marka la eego halkan in ka mukabarka iyo in iyo kaa musaqarkeen bal waa laba nino saasoo xaaladoodu taa ay tahay yaziid ibn lasamna waa ta aan soo sheegno kolley isaga waa nin kitaabka kusoo noq noqon doona waxaanu ka warinayaa yaziid ibn lasam maymuuno maymuuna habaryartii bay ahayd waayo maymuuno walaasheed ayaa dhashay yaziid ibn lasam oo ibnu cabaas iyo habrawadaag bay ahaayeen waana nin taabiciyaa nidhi haddaba yaziidkaas baa anahu akhbarahu waa u waramay can maymunata maymuuno ugaba waramay zawji nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaalat anaha qaalat markaa waxa weeyaan can cami yaziid can maymunata maymuuno ugaba waramay oo qaalat anaha qaalat waxay tihi maymuna waana habaryartiisa aan sheegayo kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahi wuxuu ahaa idaa sajada marka uu sujuudo low shaad hadday doonto bahmatun mayl yari waaye an tamura inay marto beyna yadayhi hortiisa ay marto ujeedadu waa halkaa ay kaba hoos tusto taas lamarad way mari kari lahayd weeyo waa ujeedada suu rasuulka ilaahay gacmihiisa ukala durkinayey suu calooshiisa uga kor yeelayey waxa weeyaan dee waa maha wax takaluf ku jira maha waa arin dabiiciya taasoo ruuxu isagoo le tan oo ku camalfalaya inuu aada isugsii kala jiido oo taasoo kale wax dee in yar in ka ziyaado oo kale u taasi ma waa dee arinku waa arin iska dabiiciya gacmihii un baa lagaba durkinaya dhinacyadii calooshii iyo boodihiina way kala saraynayaan oo dee waa faraaq iyaa udhaxaynaya sida xadiidka dambeba inooguba imanaysa haddaba bahmaduna su imika halkan nawowi raximah llahu tacaala in ishkaalka jiraana sharaxii baa iga horeeya oo meelaha hore dhacay markuu alfaadan sharxayaybe bahmatun waa mufrad jamiceeduna bahmun buu noqon oo ta'di oo la gooyo waxaa kaloo lagu jamciyaa bihaamna waa laguba jamciyaa oo taas waaba lagu jamciyaa markaa bahmaduna waa khaasatan idaha kuwooda yaryar oo say dee barhkood ku qaydaan adhag ay barhkood yidhaahaan laakiin idaha kuwooda yaryar ama baraarkan ama naylaha ayaa dee la yidhaahaa bahma laga cabira ama bihaam ama riyaa markay noqoto iyo waxaraa waxay kaba cabiraan dee takeriyana sakhlatun jamacana sikhaal bay kaba cabiraan oo waa waxarihii daba macnuu waxa weeyaan maaha neef weyn oo ariyo dee saasa waaba dee nayl yar ama nayl yarba kaas baraarka aad si yar yar way mari kari lahayd sidan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh dhinacyadiisa u kala durkinaya hadday dee waa iyadu waa suurtagal bay helin waa banaanka khalaha jiray buu leetahay iyo faraaqa udhaxeeyey dhinacyadiisa iyo gacmihiisa ama halkan dee bowdadiisa iyo calooshiisa udhaxeeyey ayaaba ay leedahay maymuna xadiid kalena waaba kan oo iyada dariiq marka ay leedahay un xadaثna isحاq بن ibrahيm الxandلي qال أخbarana marwan بن mعaawiyaة الfazariي qala xadaثna عubayd الlahi بn cabdالlahi بn الأصm an يزيd يزيd بn الأصm أnahu أخbarah يزيd baa u waramo wuxuu ugu waramay cubaydالlahiga can maymunata زawj النabiy slى الlaهu عalيه waslم maymuno rasuulka ilaahay zawjadiisi ahayd oo qaalat waxay tihi kana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulkii ilaahay إdaa sajada marka uu sujuudo khawى biyadayhi xataa yuraa wadaxu ibdayhi min waraayi waa ke ficilkii aan markii hore sheegayey kuwii horun buu inoolaba mid yahay oo khawى biyaday macnaha waa jafa badnahu can اlard wajafa cadudayhi can jabayhi weeye un macnaha cududihiisa ama gacmihiintiisuu ka durkinayay dhinaciisa ee calooshiisana bowdadiisa iyo taadhulkii iyo waxaa saruu ugaba qaadayay markaa uu sujuudsan yahay oo lafdiga haddaan eegno dee khawa min alkhawa oo kale o alkhala buu luqada yahay oo haddii la yidhaha imaka khawal beladu ama khawal beytu aqalki waa maran yahay weyo waa tan khaawiyatun waa meeshaa dee maran ee faariqa ama taas oo kale ama dee saaqida dee lafdiguna waa ku yimaada haddii la yidhaha imaka khawat ilmar'atu oo kale waa caloosheediibaa marhnaata oo way dhashay weeyaan oo markaa dee khalal waladu min badniha taas oo kale ay timaada marka alkhawa alkhala weeyo macnuu markaa muxuu noqonayaa macnuhu uu noqonayaa dhinacyadiisan iyo gacmihiisa ama calooshiisa iyo bawdadiisa iyo dhulkiisa dhulkaba ama bawdooyinkiisa iyo dhulkaba waxa udhaxaynaya khala faraaq baa udhaxeeyey in banaan baa udhaxaynaysa way banaanaanaysa oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umuurahaasuu kala durkinayay ilaa ay noqoto waxa uba dhexeeya faraaq meeshii jiro in banaani ay jirto oo intaa ay maymuuna xadiidka horeba kuba tidhi dee waaba haddii bahbaaba mari kari layd ay tidhi taas baa lafdigan khawa uu yahay oo dee bal haddii la idhaha hulaatigiisa aan eegno waa macaanida kala duwan ayaaba uba yimaadaa macnuna waa imaka waa halkan oo waa taa aan imaka sharaxnay waana imaka yujanixu iyo khawa iyo faraja waa wax keliya macno keliya wada leeyihiin waxay looga jeedina waa maqsuudkaas yacni janaxayaga waa kan kuma fasiriyay raawigii janaxadii hore ayuu markaa ujeedada ama uu ujeedaa halkan macnuhu uu yahay xataa yuraa ilaa laba arko wadaxu ibdayhi min waraa'ihi xaggiisa dambe lagaba arko waidaa qacada marka uu fadhiistana oo dee fadhigii juluuskii bayna sajdatayn waa fadhiisi uu fadhiistay atixiyaadkii waa fadhiisi uu fadhiistay idma-anna waa xasilayey macnaa waa fadhiisanayay oo kuba nagaanayay calaa fakidihi lyusra bawdadiisa bidix oo macnaa lugtaa bidix buu goglanayay dusheeduu ku fadhiisanayay bal markaa taas iyada insha allahu tacaala xadiid caaisha inoo soo dhow hadhowna ama marka kitaabkan waxoogaa yar wadnada dee inta naasilaad ku jirno baabaaba iman doona sifada juluuskaas iyo gacmuhu khaasatan markan la fadhiisto wadcigoodu halkuu noqonayo labada jirin markaa la duldhigayo kale iyo bal umuuro sidaasa ayaa iyadna baab inooguba dambeeya insha allahu tacaala lakiin xadiid caaisha inoo soo socda kan bal macnuhu idma-ana calaa fakidi lyusra un macnaha waa isagoo makansanaya ayuu ku fadhiisanayay fakidkiisaa bidix ama lugtaa bidix buu goglanayay ficlan intaa dee lagu fadhiisto waa intan saaqi iyo markaa qadamkiiyabay noqonaysaa waa waktigaa uu fadhiisto dee marka la fadhiistaana waa atixiyaad markii loo fadhiisanayey iyo markaa sujuud labada sujuudood dhexdooda loo fadhiisanayay bal xadiid caaisha inoo socdo wax ka ziyaadsan aan ku arki doono imika maqsuudkii axaadiisani waa ta aan soo sheegnayba oo ah inuu ruuxu markaa uu sujuudsan yahay hagaag u makansado gacmihiisi labada kafun dhulka dhigo inta kale dhulka uu kaba ilaaliyo si aanu xayawaankaa uga shabihin dhinacyadiisiina kaba durkiyo calooshiisiina uu sare uga qaado dhulka iyo iyo boodooyihiisaba labadaba saa sare ugaba qaado taas baa kayfiyadii sujuuddee dhammayd ama ictadiluu dii xadiidka aynu kuba soo marnaya ictadiluu fi sujuud macnaheedu taasuu noqonaya waa maha ictidaalka rukuucda oo kale aynu u arki doono waxaa looga jeedaayo dee taas buu noqono ujeedadu kayfiyadii laynoo amray inaan u sujuudno ama rasuulka ilaahay uu laba imanayey ayaa toosnidan iyo ictidaalkan sujuudda dhexdeedu uu noqonaya waana tan axaadiisu ay noo cabeysay xadaثna abu bakr بn abi shaybata وcmr بn naqid وزuhayr بn xarbin وإسحاq بن إبراhيm ولفظ لcمr cمr بن محمد بن بkayr baa lfdiga leh qال إسحاq أخبرnا وqال الآخرونa xadثna ujeedadu inta kale xadثna bay yidhahdeen lakin إسحاaqo ee taasi ay caadadiisii ahayd ayaa أخbarana yihi xadثna وkيع qال xadثna جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن مaيمونة بنت الحاrث qالت أنها qالت كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم idaa sajada marka uu sujuudo jaafaa waa durkinayey fogeynayay maxay waa yadayhi can jambayhi taas xataa yaraa ilaa uu arko man khalfahu cidda ka dambaysa wadaxa ibdayhi labadiisa kilinkilla caddaankoodii ilaa uu arkaba ayaa waxa weeyaan rasuulka ilaahay ka durkinaya dhinacyadiisa waana umuuriyaan axaadiista inaan kusoo aragnay waana jaafaadii imaka khawaadii xadiidkeedii kusugnayd un bay inoo fasiraysaa janaxadii ka horeysay farajadii ka horeysay intuba markaa waa macnaha w qaala wakiicun wakiic baa wuxu uhi isagoo wadaxa inoo fasiraya yacni wuxuu ujeedaa bayaadahumaa waa kilinkilooyinkiisa caddaankooda ujeeda xadaثna mحamed iبn cabdالlahi بn nmayri qaala xadaثna abu khalidin yaعni اأxmara kitaabka bilowyadiisii baan kusoo marnay khalid abu khalid الأحmar sulayman can xusayni اlmucalimi xa qaala waxadaثna isxaaq bnu ibrahima muslim baa le walafdu lahu lafdiga soo socdana waa lafdiga isxaaq qaala akhbarana ciise bnu yunusa qaala xadaثna xusayn اlmucalimu oo markaa moxamed ibn cabdالlahi iyo isxaaq ibnu rahawey waxay ku kulmayaan xusein اlmucalim xusein ibnu dakwan can budayr bni maysarata can abiljawzaa'i waa nin taabiciya oo hiqa ahoo aws ibnu cabdillaahi magaciisa la yidhaaho kolay yidhaahana irsaal badanna waa la yimaadaa can caaishata qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi kana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yastaftixu mid bilowda oo furfurta asalaata salaada bitakbiiri takbiir oo allahu akbar buu ku bilaaban jiray waadna salaada waxaa lagu golaa waaba takbiirat lixraam aba xadiisna kuba yimi miftaaxa salaada iyo furaheedu waa allahu akbar siiqadaasna waa ula iman jiray taasba weeye kolleyna dee culimada jamaahiirtoodu salaf iyo khalafba siiqadani inay mutacayin tahay allahu akbar oon wax kale lagu bedelayn ayay kuba tagaan oo walade abu xanifiya baa yidhaaha wixii kale alfaad tacliim iyo weyneyn uuna meesheeda waa geli karaane lakiin rasuulka ilaahay taasuu ku bilaaban jiray ku furfuran jiray salaadiisa allahu akbar markaasaa maxay intin wlqira'ata qira'ada oo qur'aanka waqirayana bilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ayuu ku bilaaban jiray kaley bisinka iyo wixii ku tacalluqsanaa horeynuu soo marno uguma laamayno aimada qaarkoodna way uxujaysteenba dee bisinkii inaanu dee faatixadii kaba mid ahayno waabatano qira'adii alxamdulilahi buu kaba qaadi jiray macnuu yahay walow halkan dee qolooyinka dee badan ee culimada kaba mida kolley dee wax ridaba oo bisinba asal ahaan aan aqriin maalikiyada ayaa dee qowlkoodu yahaye laakiin ta kale dee ama hoos ha udhigeen ama sare ha udhigeeno way aqriyaane waxay markaa iyagu dee kuba fasiraan alxamdulilahi rabi اlcaalamiin macnuu waxa weeyaan waa suuradda magacan leh dee suuradda faatixadna sida faatixa loo yidhaha alxamdu lilahi rabi اlcaalamiinna waa loo yidhaha ujeedadu suuradaasu ee qira'ada inta kale ka horreynaysu kuma bilaaban jiray calaa kuli xaal masalada basmaladu kuma laamayno waan soo maray arrinka meesha kale jira san dee aqriyay ee xarakaysana weeye wاlqira'ata bilxamdu lilahi rabi اlcaalamiin badii jaarada ahayd baa ku sugan oo xarfu jar haddana daalkii waa tan oo waan rafcinay bilxamdu baan idhi macnuu waa maxay saasay tahay oo sida sawaabkii waa taasa imakama odhanayna bilxamdu lilahi rabi lcalamin luqa ahaan way noo banaan tahay lakiin maxaa la yidhaha waa xikaayo baabkeed lafdigan see buu qur'aanka ku ahaa lafdigani wuxuu aha alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin buu faatixada ugu sugnaa soo maha haddaba si uu ahaa baa laga xikaayoonaya marka xikaayo baabkeedu joogana xurufu jaraad ma yeelato tair xagga ma yeelato wax ma bedbedesho macnaha lafdigu si u ahaa marka doonayso si si usoo nalanayso haddii xarfu jar galo lama odhanayo waa xarfu jaro ajarno si u ahaa ubaa loogu dhawaaqaya horo waxa weeyaan waa xikaayo xikaayaduna markay baab xikaayo tahay sideedii baa lagu daaya in kastaba xarfu jar ha jira oo marka waa taas alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin buu ku bilaaban jiray bal taasuu ku bilaaban jiray wa kaana waxaanu ahaa idaa rakaca marka uu rukuuco lam yushkhis ma taagi jirin ra'sahu madaxiisa walam yusawibhu muu foororin jirin walaakin bayna dalika labadaas bayna alishkhaasi wataswiib ayuu u dhexeeyey oo tana waa rukuucdiio waa ti aan lahayn ictidaalka sujuudda iyo ictidaalka rukuucdu iyadu isku mid maaha ictidaalka sujuudda waa kayfiyadii laynoo amrin oo lama yimaado iyada lamaba sidno de qaarka dambaa ka sarreeya qaarka hore oo qaarka hore ayaa hooseynayo qaar sujuudi laakiin tan dhabarkii baa la simayaayo maxaa rasuulka ilaahay yeeli jiray markaa uu rukuuco madaxiisa muu taagi jirin oo isagoo rukuucsan oo haddana madaxa taago madax uu ka sarreeyo dhabarkiisii iyo ishkaas taas baa la yidhaha waa rafci manaan u foororin jirno waa isagoo madaxa sii foororiyo madaxii ka hooseeyo jirka intiisii kale dhabarkiisiiya ka hooseeyo ee maxay ahayd ishkaaska iyo taswiibku udhexeeyo manaa dhabarkii iyo dabadii iyo intaa madaxii buu simi jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markaa uu rukuucayo oo wakana walakin bayna dalika waa bayna alishkhaasi madkuurkaas madkuurkuna wuxuu ahaa alishkaas waa madaxoo saroo loo qaadoo la taago ama iyadoo la foororiyu ka hooseeyo garbihiiyo intii kale madaxo kasii hooseeyo inta udhaxayso ahayd oo markaa taasu simi jiro saasuu rasuulka ilaahay u rukuuci jiray wa kaana wuxua idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare uga soo qaado min arukuuci lam yasud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa u ekaado qaa'iman xaaliya isagoo taagan oo ilaah hagaag isu taago muu rukuuci jira bal dee dikri dheer baabuu la iman jira oo habeenkii dhaweyd aan soo aragnay waati aan dikrigii soo aragnay marka maxay ahaydba oo wuxuu dee ilaa uu hagaag isu taago lafiha ay hal mid kastaaba halkeedii ku noqoto taa uu ku nagaado ku xasilo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muu sujuudi jirin wa kaana wuxua idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare uga soo qaaday min asajati sujuuda sujuud buu kasoo toosay kollay dee sujuud labaad baa u harsan meeshiina rukni baa udhaxeeya waa aljuluus bayna sajdatayn kaasna lam yasud ma sujuudi jirin xataa yastawiya jaalisan ilaa u ekaado xaal yahay isagoo fadhi oo ujeedada ilaa fadhi hagaag ugu sugnaado ma kansado muu sujuudi jiro markaa macnuu muxuu yahay dee markaa rukuucda laga soo tooso ictidaal baa jira sujuuddu way dambaysaa hagaag buu isu taagi jiray waa ku nagaan jiray in lagu nagaada hagaagna la isu taago lafihii ay mid kasta halkeedii ku noqdaanna waaba rukni arkaantii salaada ka midoo ruuxuu isagoon hagaag isu taagin sadad hadduu sujuudo rukni dhan buu kaba tegay salaadiisna ma hagaagaysa weeye xagga fadhigana waa saas oo kale oo isagoo dee markuu soo toosay aan xasilin isagoon weli ku xasilin haddii uu bal matala dib sujuuddii ugu noqday iyadana juluuskii bayna sajdateyn buu kaba tegaya haddaba hagaag bu u fadhiisan jiray dee dikri labadaba la yidhaahana waa jiraa wa kaana wuxua yaquulu mid yidhaahaa akriya weeye fii kuli ragcatayni laba ragcadood oo kastaba ataxiyata salaadu hadday dee laba ragcadoodun ku dhamaaysana kollay atixiyad ay ku dhammaataa jirta hadday laba ragcadood ka badan tahayna markuu laba ragcadood tukado uu fadhiisanayey waxaanu akriyayey atixiyad buu akriyayay labada ragcadood markuu dhamaysto waa atixiyadsanayay marka hadduu salaadii u dhamaatayna waa ka baxayey haddii kalena waa kacayo wixii u harsinaa buu laba imanaye laakiin un way jirtaa kitaabkana waa hadii aidha waan ku arki doonaa salaada habeennimo isagoo weliba umay badnayn oo isagaaba yidhi asalaatu masna masna salaadu laba laba weeyo taa habeennimo laakiin maxaa dhacay rasuulka ilaahood sagaal ragcadood israaciyey atixiyadna labada dambe un uu lahaa toddoba ragcadood isagoo israaciyey atixiyaadna labada dambe inuu lahaa way jirtaayo awqaadda qaarkeeda waa shay banaan laakiin tani waaba tan salaadii si faradka ina si u tukan jire tan bay ahayd dee tiisa kalena saasaaba uma badnayde marka maxay tiri caaisha wakana yafrushu yafrushu haddii la yidhahna dhib ma laha waa goglanayeoo rijlahu lugtiisa alyusra bidix wayansibu uu taagayey rijlahu lugtiisa alyumna oo atixiyaadka markay noqotou fadhiisto dee kollay julus bayna sajdatayna waa taasune bal markuu u fadhiisto lugta bidix buu goglanayey iyaduu jiifinayuu goglanayey dusheeduu ku fadhiisanayay waa qadamkii weeye iyo dee de intii saaqi iyo ta kale midigna way taagnaanaysay de haddaan waxa dhibi jirin adigu uu taagayo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh intaa u atixiyaadka u fadhiyo laakiin waa goglanay wa kaana wuxua rasuulka ilaahi iyana dadka mid u diidaa can cuqbati shaydaani laftiba inoo deebeeya can caqibi shaydaani waa tan kollay kayfiyadiisuna say nooguma fasireen culimada waa saan sheegi doone shaydaanka cuqbadiisa ama ciribtiisa aan idhaahno ama caqabkiisaasba waa diidi jiray oo tan abu cubayd iyo kayre waxay kuba iyo kayrkiiba ay kuba fasireen halkan waa ruuxii oo markaa uu u fadhiisto atixiyaad baabuu ufadhiistay julus bayna sajdatayn buu ufadhiistay dabaduu dhulka saaraya lugiina uu taagaya lugiina uu taagaya gacmihiina dhulkuu dhigaya taas waa hay-o dee inay salaada sida u fadhiisanayo waa tan atixiyaadkii bal matala julus bayna sajdateyn ba ha noqoto ama si kalebe waa isagoo markaa dabadii intuu dhulka saaro lugii taaga de waaba halkuu san ruux markuu dooyeysanayo kale u fadhiisto laakiin muxuu yeelayaa gacmi buu dhulkana dhigaya gacmina dhulkuu dhigaya taasoo kale cuqbatu shaydaan ama caqibu shaydaan uu diidi jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laakiin oo waa waxaa jirta ay kuma fasiraan taa ka dhigaan aliqca wax la yidhaaho laakiin aliqca waa kayfiye fadhiyo loo fadhiisto oo dee waxaan filaya shamaailkiina waxaan arg aynu kusoo maray rasuulka ilaahi iyadoo haweene lahayd waxaan arkay rasuulka ilaahio ra-aytu muqciyan taas laakiin aliqca baa laba xaaluu ku yimaadaa mid waa tan madmuumka ah oo waa noocan imaka xadiidka nahyigu kuba yimi mid kale ayaaba jirto waa isagoo ruuxu markuu khaasatan juluus bayna sajdateen ama sujuudda hore kasoo tooso tii kalena weli aanu sujuudin dee labadiisii qadam ama cirbihiisii ku fadhiista e halkan aan nidhi uu goglanayaa oo uu ku fadhiisanaya ayuu midna waa la taagayaa san adxiyaadkumaana julus bayna sajdateen loo fadhiisanaya ayuu may eh waxa weeyaan lugihiisa labadii lugoodba labadii qadamba uu taagaya marka cirbihiibu ku fadhiisanaya hadhowna sidaasuu ku sujuudaya taas oo kale iyadana aliqcaabaa la yidhaaye laakiin noocan caqib caqibu shaydaan ama cuqbatu shaydaan rasuulku kaba cabiray waa nooca aan sheegnayno kale tan kale hadduu ruuxu khaasatan juluus bayna sajatayn uu la yimaado dee bal tii badnayd iftiraashkay ahayde basi kusugani ma jirto basi kusugani ma jirto waana inoo dambaysaa kitaabkay ku iman doontaa isagoo ibnu cabaas odhan doona waa sunatu abilqasima waa suna taa kaba cabiri doona dee ha lagaba badnaado oo taas oo kale ujeedadu iyadana aliqca waa la yidhaah noocana aliqca waa la yidhah marka midna waa mid dee iska badnaan bay noqon midna taa madmuumka ah ee rasuulka ilaah inoo diiday haddaba tanitay kuma fasireen allahuma de waa laga yaabaa haddaa u laabantaan ibnulasiir oo kale dee ciddii u laabanta nihaaya wuxuu ku fasiray cuqbatu shaydaan taas cirbaha laguma fadhiisanayo lakin de si aimadii kale kuma fasireen ayaa taa kale ka duwana bal dee kitaabkaanay kuba iman doontaa nooca iyadoo ibnu cabaas iyadoo weliba hadalla ay jiraan uu taa inooguma fasiri doono way inoo iman doontaa salaad dhexdeed baan ku arki doonaa biidn illahi tacaala taasi waa mid wayanhaa rasuulka ilaahay dadka uu diidi jiray an yaftarisha inuu goglado arajulu ninku diraacayhi labadiisa diraac iftiraasho sabici kaftiraasho sabici sida xayawaanku ama bahalladu gogladaan oo waa tii imakaan kaba soo baxday oo kale marka uu salaadii ama sujuudsan yahay inuusan gacmi wada dhigo oo dhulkii wada goglo taas oo kale rasuulka ilaahi waa nahayin jiro waa tii aynu laftigeedaba dee aynu soo maray imaka walaa yabsud imbisaad alkalbi ama laa yatalasad imbisaad alkalbi ta aan kuma soo marro kale dee bahalaha kalena wax sameeyaan jeenigi o dhan baa markaa dhulkii ay dhigay bal matalan taas oo kalena rasuulka ilaahi waa diidi jiray wa kaana wuxua yaktimu mid dhameeya ku khatimaa salaata salaada bitasliimi assalaamu calaykum taasuu kaga bixi jiray oo dee salaada furaheeduna waxa weeye me taxriimkeedu furaheedu waa dahaare eh taxriimkeedu ee lagu gudagelaya waa allahu akbar waxaa lagaga baxayaana assalaamu calaykum weeye bal xadiidku kole waa xadiid waana halkan baabka wixii uba dhigtay ee ahaa inuu ma yajmacu sifat الsalaat ma yuftataxu bihi waykhtatamu bihi صifat الrukuuci واlictidaal الsujuud adigu watashahud bayna kuli ragcatayn intaas oo dhami waaba in xadiidkan keligaba weeye ama waxyaalaha kale baabkii hore ayay umunaasib ahayna bal in yar ubaan wax ka yar taataabanaynaa walow dee umuura way noo soo socdaan kitaab salaad un baaba imaka ku dhex jirnaa waxyaalo kaleo dee umuurahan ku tacalluqsan oo gaarina way noo soo socdaani bal matalan xagga marka la eego labadii ragcadoodba atixiyaad buu odhanaya faatixadii wixii ku tacalluqsan waynu soo maray taxriimkana takbiirta iyo kayfiyaadkeed iyo umuuraheedu way noo soo wada horreeyeen salaamta walow aan wax ka soo aragnay had yagara way noo dambaysaa baabaabu ula dhigan doonaa salaamtii bal fadhigan waa dhigan doonaa lakiin umuurumaya si yar ishaarayaaye bal atixiyaadka oo kale markuu laba ragcadood tukadaba rasuulka ilaahi waa atixiyaadsan jiray kolley salaadii markaa laba ragca de laba ragcadood ka badeen laba atixiyaad bay leedahay salaadii faradkaa markan eegno laba atixiyaad bay leedahay aimada qaarkood waxay ku tagaan labaduba inay waajib tahay in badan oo fuqahada kaba mida iyo qolooyin kaleo maliki abu xanifiya ay kaba mid yihiin labadaba sunay kaba dhigaan labada atixiyaadba sunay kaba dhigaan kolley shaaficiyada agtoodana waaba dee ka horena sunay ka dhigaan ka dambena waajib daliilkoodna waxa weeya shaaficiyada sidaan utegi doonaba rasuulka ilaahay ka hore intuu kaba tegey ayuu sujuudu sahwi kuba kabay oo marka hadduu waajib yahay oo rukuuc iyo sujuud iyo laba mid yahay sujuud sahwi kumuu kabeena isagu laba iman laaba yidhaahan walow imaam axmed iyo fuqaha asxaab alxadiidba ama ahl alxadiid ee labadaba waajib ay kaba dhiganeen lakiin waajibkun kale xoog badnaysiiyaan oo macnaha waajib haddii laga tago sujuud lagu kabayo iyo mid aan lagu kabahayn oo ah in laguba celiyo ay kaba dhigaan taasba weeye bal horta waa arrinka jiraan meesha waxaa jira un yadna ay caaisha inoo sheegtay inuu rasuulka ilaahay lugta bidix goglanayey ta midigna taagayey dee salaadna way kaba wada warramaysay arrin kale may kala qaadin oo salaadii bal labadii atixiyaad iyo waxyaalana halkan inoogumaba sugnaa laakiin waa ta aan leenahay dee axaadiid kalea jirta barhkoodna aanay kitaabkan kuba sugnayn oo abu xumeyd saxaabi la yidhaaho oo weliba dee rasuulka ilaahay salaadiisii tilmaamay oo aada u tilmaamay ayaa wuxuu bukhaari saxiixiisa ku suganyay noo soo naqliyey rasuulka ilaahay atixiyaadka hore marka uu jooganay inuu sidan u fadhiisan jiray atixiyaadka dambena inuu tawaruk sinta dhulka dhigi jiray oo lugta uu bixin jiray bal matalan waa abu daud iyo kayrkiina xadiidkiisa way wariyeen laakin bukhaari kitaabkiisa kuma sugan yahayo marka taasi maxay keenaysaa e axaadiidtana wixii dee meel ku wada yimi waa laisu wada geynaya waa lagu wada camal falaya barhkood inta la qaatay kuwa kale lagama tegayo inay laba kayfiyo loo fadhiistaa atixiyaadkii ay jiraan mid waa iftiraashka oo waa lugtaa la goglanayaa midna waxa weeye waa taa tawarubka laba yidhaaho haddaan shaaficiyada xaggeeda eego iyagoo jalasaadka salaada afar kaba dhiga labada atixiyaad iyo juluuska bayna sajdatayn iyo jalsat اlistiraaxa afartaas bay jalasaadka salaada kaba dhigaan ay yidhahaan saddex iyada waa arrinkooda waa iftiraashkan kan xadiidka caaisha inooguma sugan ee atixiyaadka damban ama atixiyaadka salaadi kaba dambaysana un baan ujeedaa salame ay kaba dambaysana salaada lagaga baxayana arrinkooda waa iftiraashe bal marka waxaan leeyahay fuqahada abu xaniifa oo kale ama madhabta xanafiyada iyo ciddii ku waafaqsani xadiidkana malaa xuju uba noqonayaaye lakin de axaadiistii kalea kaba maqane jalasaadka salaada oo dhan atixiyaad horiya mid dambe waxay ka dhigaan iftiraashun maalikoo kale waa taa cagsigeed oo iyaga agtooda waxa weeye waa tawaruk labad ka hore iyo ka dambaba tawaruk bay kaba dhigaan kolleyna meelahan cidda ugu dhow axaadiista axaadiista oo dhan ku wada camal fashay waa shaaficiyada iyo xanaabilada oo kale oo ah kala qaado oo dee atixiyaadka horena ka dhiga iftiraash inuu suno yahay ka dambena tawaruk inuu suno yahay lakin arrin ba iyaguna ku kala duwan yihin salaaddu hadday atixiyaad keliya leedahay salaada subaxba weeye salaadii jumcaha oo kale arrinkooda muxuu noqonayaa ma iftiraash ba mise waa tawaruk ba kolley shaaficiyada arrinkooda waxa wey kol haddii salaadii laga baxayo atixiyaadkan salaada uguma dambeeyo inay tawaruk tahay oo dee tawaruk baa lalaba imanaya halkan imaam axmed walow qowlkiisu iskhilaafay bal madhabta mashhuurka oo kale oo iyagu ay kala qaadaan oo salaaddu hadday laba atixiyaad leedahayna labada xaalaa imanaysa hadday atixiyaad keliya leedahayna waxaa imanaya uun tasho waa iftiraash oo san salaadii subax iyo agtooda markaa jumcadii iyo waa iftirasho la arko dee dadka waktigana umuurahaas inay dee lasaga gudinayo loo qaato tan kale inaana daliil lahayn dee markaan daliil ahaan eegno ibnu xibaan iyo kayrkiiba dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay markuu aakhira salaati yahay markuu ku sugan yahay aljalsa alati fiiha tasliim ama ragcada tasliimu kuma sugan yahay tawarug buu laba iman jiray umuuro sidaasaa jirto kolley madhabka shaafici kolley quwo badan u yeeleysa halkan sababtu salaam baa kaba dambaysa waana tii kaba dambaysay waxaa jirta ibnulqayim iyo inuu baltaa tawjiihiyo labadan iyo in dee sanoo kale loo kala qaado walow dee hadalkaas uu bal marka yidhaaho wax weyn oo saasa oo uu soo kordhiyey ma jirto uu shawkani yidhaahe bal waxaan leenahay in markaan eegna axaadiista iyo ah akhira salaatihi markuu ku sugan yahay markuu ku sugan yahay sajdada ama mee fadhiga tasalani ay kaba dambayso ee daahirka tafsiil la-aantaas baabay keenaysaa bay keenaysaa almuhimku waxa weeyaan waxay axaadiistu dee loogu wada camal fali karaa waa sidaa shaaficiya xanaabila ku tageen arrintaasna way ku kala duwaydo bal waxaan leeyahay shaaficiyada qowlkoodna maanta halkan waa weji oo dee wax kala qaadka caynkaasa ee ah in hadduu dee san oo kale waxa weeyaan un bal waa dee tawjiihaad une wax nasi ma jiro oo dee nas haddii aan eegno waxaabay ahaan layta shaaficiyada oo ah akhira salaatihi hadduu markuu ku sugan yahay sidan uu yeeli jiray ama marka uu yahay ragcadda ama fadhiga ay salaami ka dambayso sidaas u yeeli jiray taas ah ayaaba dee marka la eega daliil ahaan ama tan bal dee shawkani oo kale iyo ibnuqayim tan waa kuma radiya ama tan wuxuu ka dhigan hadalkiisa inaan wax daa'ila oo kala qaadka caynkana kuma sugan aanu jirin bal dee imaam axmedna waxaa leena qowlkiisu ikhtilaafaaba jiray waagta mashhuurka ah ama iftiraashun in lagaba dhigo ama tawarugu in laga wada dhigo axaadiistii qayb kamid oo laga tegayaa meesha imanaysa xagga salaamtiiyo waxyaalahaas way inoo dambeeyeen insha allahu tacaala iyo lafdigeeda iyo inay laba tahay iyo bal wixii kaba badan iyo waa umuura inoo iman doone bal waa intii aan doonaya inan ku yar joogsado kolley nawowina halkan qolooyinkiina sharaxaysa waa dheereeye walow aanu soo qaadin marna madhabtii axmed iyo aanu soo qaadin oo dee shaaficiyada xaggaa waxba kuma kala dunayn arkaa mooyaane qowlkiisi mabuu soo naqlin oo muu soo ishaarinba وفي rواية بن نمyr عن أbي khالد وkاna ينهى عن caqب الشhayطان halkii cqبة الشhayطاn caqب الشhayطاn bal tafsirka caqب الشhayطاn aan ku fasirna waan haysanaynaa si aanu ka iبن اlatiria ku fasiray aanu meeshan inooguba iman oo aan loogu qaadan haddii uu ruuxu isagoo ama hadegdegay ama dee sun haba noqoto awqaada qaarkeed markuu fadhigaa labada sujuudood udhaxeeye yahay cirbihiisa hadduu ku fadhiisto aan lagu odran waa la nahyiyo dee nahyi buu ku dhacay arinku waa ka duwayo iqcahaasi xadiid baa inoogu soo socday ibnu cabaas uu leeya waaba sunna kaba cabirayo ujeedadu kaasi maaha ka loo diidayay ka nahyi kuba yimi ka maahaan leenahay baabu sutrati musali ruuxa musaliga ah sutradiisii ayuu baabkeedu yahay waa baab muhima isaguna kolley wuu inoo yar dheeraan doonaa mar dee casharaab dee mac abwaab isdaba socotaaba kolley uu ku yar iman doonaaye macnuu waxa weeyaan ruuxu markaa uu tuk ma waxbaan ka tegey ruuxu markaa uu tukanayo salaadii haddii kasoo qaado imaam uu ku daba tukanayo ama sutrada imaamka u sutra ha la yidhaaho ama in imaamkii ayaaba sutradooda ah lama yidhaahe kolley maamuumku sutru u tukanaya intaa imaamka uu ku daba tukanaya bal markaa aanay taasi jirin ruuxii tukanayey dee waxa sida inoo soo socota iyadoo kolley dee umuuro ama fawaaid ama waxyaalo kaba ratimaya ay jiraan abwaabtuna kolley laba saddex baabna ay meesha noqon doonto halkan caawa aynaan koobeyn lakiin haddaan eegno waa inay jidaysan tahay bal ay madluub tahay axaadiista qaarkoodna amar uu kuba yimi dee uu kuba yimi ruuxu markaas inuu shee samaysto sutro samaysto de haddii uu bal jamca ku jiro jamcii sutrada horunbaa u wada sutraa haddii xataa la doono la yidhah safa safka horiyuu sutro u yahay bal taas weeye laakiin marka ay tahay inuu sutro inta ay suurtagal tahay sutradii markaa maxay noqon jidaarka sutruu noqon tirka surtuu noqon wax kaloo murtafico dee meel yaalaa sutruu noqon oo u dhigtaa ruux ka horeeyo dee masalan ka horeeya ag oo ku daba tukanaya sutradii buu noqon intiba sutradii noqona lakiin sutradii dee gees waxa weeyaan salaadiisa wixii nuqsaan ku keenayay way ka ilaalinaysaa axaadiisay taasi noogaba imanaysaa taas ciddii hortiisa soo maraysay waaba iskaba celinaya taas oo kale si aani dee salaadiisii ugaba nuqsaamin isagiina uu ismi iyo dembi ugalaba baxsado bal markaas sutradaasi shay madluuba wey haddii de intaa midna uu waayo wax murtafica uu waayo kolley xadiis baa kuwa yimi waxuu xariiqayo ee waxaaba iyadana kolley xariiqidii noqonaysa sijaado bal cumaamadiis iyo wax sara uu halkaa ishordhigaa sutray noqonay laakiin kolley sutrada waxaan leenahay waa shay muhim oo dee waxaan taa ugu celcelinaya in badan ma arkayna dalabadii cilmiga dadkan kitaabka imanayo ruuxu isagoo kitaabkii usoo kalo ay taas waa imanayo iyadoo dhulku iskaga badbanaaye ayaa halkaa dambe la istaagaa ama halkaasuu joogsanayaayo gidaarkiibu ku kordhi kari lahaa meel kale u tegi kari lahaa waana ninkii kitaabka akrisanayo o kale kolley sutradana waaba dee aan idhaahno in badanoo culimada kamida sunay u qabaan dee barhkoodna waa jawaaba idhaaheen lakin de waa shay marka la eego arrintan waxyaalaha ka dhalanaya haddii lagaba tago iyo ama umuuraha ay leedihiy bal dee rasuulka ilah ujidayo dadkii amray ay tahay ruuxu inuu markaa dee uu ilaashado oo sutradii lagu dadaalo axaadiiseedna waa tan inoo soo socotaan xadaثna yaحya بن yaحya وqtaybaة بن سacيidi وabakr بن abi shaybata qala yaحya akbarana وqala الآkخrani xadaثna abاlaxwas horaynu usoo marnay sala bn slm ninkii la odhanayay can simakin can musa bni dalxata can abihi waa musa bn dalxata bn cubaydillahi isna waynu soo aragnay abihi waa saxaabigii jaliilka qaala wuxuu yihi markaa abihi qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi idaa wadaca hadduu dhigo axadukum axadkiin beyna yadayhi hortiisa mila mukhirati الraxli kooraha looxiisaa dambe ama khashabada u dambaysa wax lamida wax leegu un waa xagga irtifaaca iyo hadduu hortiisa dhigto falyusali sutru u yahay kaasiye ha tukado markaas walaa yubaali iyaanu dan ka gelin oo ama yeelin man mara wara'a dalik madkuurka ama sutrada uu samaystay cidda ka shishaysa ee gadaashiisa maraya waa isaga hortiisii baaba la maraya laakiin sutradiisun kasii dambeeya waxalla waxay yeelayaan ma jirto hadday xayawaan tahay hadday dumar tahay haddii ay rag tahay hadday wax kala tahay waxba ma yeelayaan dan yaanu ka gelin salaadiisii wax ay markaa taasi barar iyo nuqsaan uga imanaysaa ma jirto kol hadduu sutradaa samaysto ee sutradiina waan u tegi doonaayo dee in laguma dhawaadaa waa dee kolley waa lagamarama hadduu yidhaha sutraan leyo isagoo gidaarkaa sutro ka dhigtay halkaa joogsado iyada dee taasi sutra ma aha ee waa inuu kuba dhawaado taasi waana waxaan utegi doone bal markaa intaas lafdiga haddaba mukhirati raxl xadiidkana waanu inagu soo noqon doonaa ama lafdigu soo noqnoqon doonaa iminku baan iskala sii dabdinaynaaye horta dhowr dabdi bay kuba dabdiyeenoo in mukhira la yidhaaho oo khada la kasriyo iyadoo shada lahayn hamsaduna ay reeban tahay in mukharati la yidhaaho oo khadi un la fadxiyo iyadoo dabdigu kii hore yahay iyadoo hamsada la fadxiyo khadana la shado la yidhaha muakharati raxl taas iyo iyadoo la idhaha aakhiraة raxli intaba waa dabdiyo kelimadu ay leedahay ama waxaan u leeyahay raxlina waa koorahan ruuxu markuu hal ama awriyo wax fuushan yahay dee koorahan la dul dhigto walo dee raxli bay yidhahaan ka kale dee surji baa kan faraskiya la yidhaha haddaba in raxligaas ruuxuu ku fadhiisanayo ayaa wuxuu lahaa dee waxay muqadimatu raxli ku magacaabayeen oo qori ka horeeyo xagga hore ah iyo taa uu dhabarka qorigan uu dhabarka saaraya ruuxan ku fadhiya oo in yaroo murtafica jirtay koorahan uu kuma fadhiyo dhabarka u qabanaya ama intaa hoose uba qabanayay khashabada haddaba xagga dambe kuba sugan ee uu dhabarka saarayo taas baa aakhiratu raxlina la yidhaha mukhiratu raxli ama muakharatu raxlina la yidhaha macnaha taasna kolley culimadu inta badan waxay kuma qadaraan de qadarkoodii iyagu de waa waxyaalihii ay arkeen ama dee taas ay inoo soo naqliyeenba inay diraaceedan dee uluaynkii oo kale adu waa taakiya waxoogaa ay markaa qadarkeedu ahayd oo de markaa iyadii la dhigo xataa cardigii iyo ballaadhkii waxan iyaanu lahaanin oo waxaan utegi doonaa rasuulka ilah oo murjin ama warad sutro kaba dhigtay laakiin xagga dherarka iyo irtifaaca ilaa intaa dee adigu taakiya waxoogaa ama diraac saddex meelood loo qaybiye laba meelood ahaan in noqon karta ayaa irtifaaceedu ahaabay leeyihin oo barhkoodna dee waxaabay soo naqliyeen ibnu cumar aakhiratu raxli inay diraac hayda waa diraac ama in ka yar ayaa irtifaaceedu ahaayo marka kolley waxaa loo baahanaya shaygan laga dhiganayo sutradu shay dee dhulka ka sarreeya inuu yahay shay murtafica allahuma haddii aanu wax kalaba waayin oo markaa aan dee la odhan xadiidkaa sanadkiisa dacfiha kuma sugnaadee imaam axmed iyana ha koo tegen shaaficadna kolley waa qowl in khad baa la jeexayaa ama sijaayada baaba markaa u noqon karto de hadduu kuusi karana iyadoo waa kuusanayaabe bal haddaan taa aanu waayin shay murtafico shaakhisa oo dhulkii cala alaqal intaa aakhiratu raxli ay kaba sarreysay irtifaaceedaa leh tuluthay diraacba leh kaas ayuu kaba dhigana ama cardi inay ballaaran tahay saas oo kale waxba shardi ma aha oo dee waran ama murjin baan arkaynaa sutro noqday had dheeraadee laakiin ballaad saasa ma lahayn oo wax foodii la saarayo un bal taas haddaba axadkiin hadduu hortiisa dhigto ha iska tukado wixii markaa ka ka dambeeya waxba ma yeelayaan ay ha noqdo dameer haba noqdo wax kale haba noqdo wax alle wuxuu yeelaya ma jirto salaadiisa iska wato waxadaثna mحamed بn cabd لlahi بn نmayri واسحاq بn ibrahima qala isحaaq aخbarana وqala بn نmayri ibn نmayr wuxuu yihi xadaثna cmar بn cubaydin الطnafisiy manaa waa ninkan keliya mina abarana bu yihi mina xadaثna عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه waa xadيiثkii hore markaas qاaل كuنaa waxaan ahy نuصلي kuwa tukada والxاaل الdawاaبu daabooyinka جمع daaبة waa كuل ma ydiب عalى الأرض لakiن imika waa xayawaankii dameerkii baaba soo gelaya wixii kale lamida xayawaanka تmر ay marayso bayna أydina hortayada فذkrna de oo de waxaa dhacaysay buu leeyahay inaanu anagu tukano iyagoon sutro lahayn weeye xayawaan baana soo hormarayey ama ay ha noqdo dameer ha noqdo xayawaan kale haba noqdo fadakarna dalika lirasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam arrinkaasaan rasuulka ilaahay uba sheegnay faqaala wuxuu yihi mithlu mukhirati الraxli kooraha xaggiisa dambe ama khashabada iyo qorigaa ku sugan wax laba mida ayaa takunu noqon bayna yaday axadikum axadkiin hortiisao taasaydun dhigan wax intaa leeg ayaydun wejiga saari oo halkaa hortiina aydun dhigi meel idinku soo dhow a ka sujuudi kartaan uma bacdiyeed marka u axadkintaa uu samaysto laa yaduruhu ma dhibayo maa mara bayna yadayhi waxaa hortiisa maray oo kol hadduu sutradaa samaystay yaani weynaanin maaha gidaar dhan tiir dhan ma aha wax yaroo murtafica haddii uu hortiisa dhigto iyada markaas oo waxa weeye xataa rixligaasoo dee aad saa u taagtahay oo kale oo saa intaad ukala bixisan waa sutro uu noqonaya bal markaa taasi way idin waxbay idinku filantahay buu leeyo markaa ruuxii waxma yeeleyso wixii hortiisa maray macnaa waxyeelka halkani haddaan u sutro lahayn darar baa jira weeye dararku wuxuu noqonaya nuqsaan salaadiisa ay nuqsaanto oo waxaan maraya iyo waxyaalahaasi ay nuqsaamiyaan bal dee shaydaanka naftiisii baa sutrada iyo xijaabba ay ugaba noqonaysa haddaba in haddii laakiin uu taa samaysto wixii dawaab ah ama wax kale hortiisa maray ina darar ugama imanayo salaadiisa iska wata wey saa uu markii horeba walaa yubaali man mara waraaa dalika laftigiisii hore ahaa waqaala bnu numayri falaa yaduruhu man mara bayna yadayhi isaga ma dhibayo halkii uma laa yaduruhu falaa yaduruhu ad ruuxu hadduu taa samaysto mil muakhirati raxli takunu bayna yaday axadikum taasa ahaan oo falaa yaduruhu man mara bayna yaday حدثنا زهير بن حرب قال قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن الأبي أبي الأسود عن عروة عن عائشة أبي الأسود horena waan usoo marray balcaha waa magaciisu haddana waa inoo dambeeyaaye imika horta kunyadan haysta annahaa qaalat caaisha waxay tidhi su-ila rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa la weydiiyey can sudrati lmusalli ruuxaa tukanaya sudradiis iyo wuxuu sudro kaba dhiganayo ayaa la weydiiyey khaasatan waa qadarkeeda iyo intan qaala wuxuu uhi mithla mukhirati araxli waa kooraha akhirkiisa ama khashabada akhirkiisa ku sugan wax leeg ayaa sudro u noqonaya taas buu ihi xdثna محamed بn cabd لlahi بn nmayri qaala xadثna cabd لlahi بn يزيd qaala aخbarana xaywat eg hadda sanadka intii hore زuhayr بn xarbi bu ahayd mحamed بn cabdالlahi baa yimi iyo cabdالlahi بn يزيdna markii hore nagu sugnaa sheekadna in yar bay isbedeleen qaala aخbarana xaywat عan abiاswadi mحamed بn cabdiلرaحman o nigi lahaa imaka kunya weeye magacii waa kan abuاswad waa kunyadiisii mحamed بn cabdiلرaحman بn nowfal baa la yidhaha waxaan filaya inaan hore usoo maray arrin kaloo aada ugu shooroobeyna way jirtaayo yatiimu curwata waa curwa uu soo koriyey curwa adoonkii curwa taasna waa loo yaqaana kutubta waa u yimaada yatiimu curwata waayo waa curwo agoonkiisii isagaa dee soo koriyey kollay isla reerna way ahaayeen maxamed ibn cabdiraxmaan abilaswad markaa curwa can caaishata curwana caaisha ayuu kaba warinayay ana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam su-ila waxaa la weydiiyey fii gazwati tabuka duulimaadkii tabuka caaisha markaa lamay socona de waa markaa waaba imaka irsaal saxaabi haddaan markaas dee adigu saxaabi kalunbay kama maqashay can sudrati lmusalli ruuxa musalligaa sudradiisa iyo intay noqonaysa waa qadarkeeda markaa jawaabtii baa de taas aan ka qaadanayna faqaala wuxuu uhi kamukhirati raxli waa kooraha akhirkiisa ama qoriga akhirkiisa ku sugan oo kale ayaa sutro noqonaysa intaa in leeg ayaa ruuxu sutro u noqonaysa axaadiis weli way noo socotaa xdثna محamed بن المثنى qال xadثna عبd للahi بن نmayri xa وxadثna بن نmayri wa محamed wlفd lah qal xadثna abي cabdالlahi بن نmayrkii marka hore ba inoogu sugnaa snadka qal xadثna عubayd اللahi عan نaafiعi عan iبni cmra ana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم kana wuxuu ida kharaja marka uu baxay yowma اciidi maalinta ciida amara dee meel banaan uu ku tukanayo masaajidkumuu tukanaya banaan baa loo baxayay marka wax dee udhisnaana ma jirin waa meel banaan amara wuxuu amrayay بالxrbati waa adigu eebadiisiibuu amraya waa waran gaaban un fatudacu bayna yaday hortiisaa la dhigayay waa lagu taagaya dhulka eg markaa qaladkeedu dee samaydu balaan saasa ma laha laakiin irtifaacii baa jira waana hiya aksar min arunxi un dee sujiina waa leedahay yaba xarbadii ama dee afka koley aan kan waranku leeya aan ahayn oo kaba kooban fatudacu bayna yaday hortiisaa la dhigayay waa la dhigayay waa la jiifinayay maaha waa la taagaya weye hortiisaa lagu taagayay fayusallii waa tukanayay ilaah iyadaa sutro u noqonaysay dadku way ka dambeeyaan oo dee sutradiisan baa sutro waa ama isaga ee waxa weeyaan xaggeedii uu tukanayo qiblada xaggeedii ayuu iska marinayay isagoo ku dhowaanaya wannaasu walxaal annaasu waraahu dee dadkiina isagay ka dambeeyaan oo rasuulka ilaahay gadaashiisii ayay dadkan uu tukinaya ay kuba sugnaayeen wa kaana yafcalu dalika fi safar bal dee madiine markuu masaajidka joogo gidaarkii baa ka horreeyo ma samayn jirin masjidka dhexdiisa laakiin markuu ciid tukanayo banaankaa u baxo sidaasuu yeeli jiray maxaa kaluu yeeli jiray waktiga safarku meel banaan kuma tukanayana taasuu sudro kaba dhigan jiray ama murjin ama dee warankaa ama xarbadaasuu sudro kaba dhigan jiray fa min hama ibna cumar baa le taa daraaddeed rasuulka ilaahay maalinta ciidda xarbada waaba laga sii horreysiin jiray oo waa loo sii taagi jiray haddaba arrinkaa rasuulka ilaahay yeelay daraaddeed taa la ajrigeed ayay itakada hal umarow iyaguna markay meelaha kuma tukanayaan iyo taa nimankii madaxda ahaa ayaa samaystay xarba sidaasa hortood la qaado oo loo joojiyo taasay samaysteen waa arrinkaa rasuulka ilaahay la yimid daraaddeed xadثna abubakr بn abi shaybata وبن نmayri qaala iyo وبن نmayri qaala waxay yidhaaheen xadثna محamed بن bشhri qala xadثna عubayd الlahi عan نaafic عan iبn cmr an النabiya slى الlaهu عalيه waslم kana wuxuu yarkuzu mid ku joojiya waa calى اlأrضi وaqaala abu bakri isagoo abubakr muxuu hi ykrisu waa isla macno yarkuzu iyo ykrisu waa isla macno uu ku taagi jiray weeye alcanazata canasadna waaba murjin baan leenahay ama taas ba adgu waa adigu ama wax ku dhowe ayuu de kolley waa kan jufaya way lahay siday soo sheegaan ama afkii birtiina way leedahay laakiin warankii way kaba gaabantahay kana canazada wayusallii ilayha canazadu isagu intuu dhulka ku taago ayuu ku tukan jiray canazada waa taas qolo carbeed oo canazo la yidhaahaana ama reer canazo dee ilaah imaka damba malaa de waa laga yaabaa inay dee kolley inay jaziiradii waxay kaga sii nool yihiin reer bani canaza taasi way jirtaa nin caalimo had iyo goor inagu soo noqnoqdo waa ninka sanadka hore ku sugan maxamed ibn musana waa imaamka raggan lixda ah ee umuhaad kale u wada sheekh ahaa ayaa reer canaze ahaa reerku ahaa adigu de waa kolley nin caalimo weeye lakin haddana canazadan buu uqaatayba isagu inuu reerkooda ay tahay oo kaleo markaasaa laga soo naqliyay inuu yihi naxnu qawm lana sharaf naxnu min canaza sala ilayna rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahi baa xagga iyaga usoo tukaday waa taa uu suyuudi lahaabades mitlu xadiiث اcanaza dm اqabiila caalim min canaza xadiidkii canaze oo kale halka tasxiifka markuu ka hadlayay qole ayuu mooday caalim reer canaze ayaa uqaatay bal canazadu waa tan wayusali ilayha zaad bn abi shaybata qala cubayd llahi wahiya xarbatu canazadani waa xarbada un xadaana axmed ibn xambalin oo inaguma badnayn walow dee sheekiisii way axaadiis waxoogaa iyadna waa ka wariyo aan mala sudameeye gaarinba xadaثna mctamir bn sulayman can cubayd اllahi can naafici can ibni cmar ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam kana waxa yacridu mid gudba raaxilatahu raaxiladiisana uu fuushan yahay wahuwa yusali ilayha wahuwa marka alxaal wa yusali ilayha uu tukanayo xaggeeda macno waa maxay rasuulki ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عalayh awqaadda qaarkeed markaa uu safarka yahay wax kaluu sutro ka dhigtaana aanay uba dhoweyn hashan ama naaqadan uu fuushan yahay ayuu si ballaada ayuu adigu qiblada xaggeeduu fadhiisin jiray uu tu'in jiray iyadoo dee aanu xaggii qiblada iyada ujeedinayna san uu gudbayo oo carada imaka cardu shay waa markuu ballaadkaasaa u fadhiisiiyo u tu'iyo ayuu sutro ka dhiganayo xaggeedii u tukin jiray rasul xaggii qibladay kaba xigtaa iyadoo sutro kaba dhiganayo weye taasuu yeeli jiray bal xadiidka dambena waan gaadhayna waaba kan xadaثna abubakr bn abi shaybata bn numayrin qaala xadaثana abu khalid in axmar can cubayd illahi can naaficin can ibni cumara ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam kana yusali waa tukanaya ilaa raaxilatihi raaxiladiisa xaggeed waqaala bnu numayrin in الnabiya salى اllahu عalيه wasalam sallaa ilaa baciirin baciir xaggii buu tukado macnuhu waa maxay qibladuu ka xigay sutruu ka dhigtay hortiisuu fadhiisiiyey ama tu'iyey markaasuu salaadii galay qibladuu u tukanayaa xagga baciirku xaggii qibladuu ka xigaa laakiin sutru u yahay wax kale ayaa sutro kalaanu markaa lahaynba markaa xadiid horeynu usoo marayba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh acطaan اibil in lagu tukado inuu nahiyey waa ti aynu kitaabka kusoo aragnay halkana macnaha dee waa kala laba yihiin oo haddii xayawaan uu ruuxu aamin kabaya inuu kaco de neefgeeloo la tu'iyey xataa haddaanu dee kaasi waa laga yaaba in adigu aamin kabaya inuu kaco kale uu sutro ka dhigto dhib ma laha weeye laakiin taasi maxay ahayd waa geel ama sabadiisii halkii markaa la waraabinayo lasoo joojinayo o kale ama xeradiisii waxaaba dhici karta dee didmadoodan iyo waxaani ama khushuucdiisii inay keento ama ay dhibba ku keento isagiio darar ay kuba keento taasi baab kale ay ahayd laakiin neefkaa keliya ee saas oo kale dee fadhiya haddii sutro lagaba dhigto shay jaa-iza weeyo geelba haba ahaado waa tan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh yeelay ee saxaabo kalena sa ibna cumar oo kale iyana ay yeelayeen oo bal matalan taa waxaa lagaba baqanaya nufuurkeedi iyo didmadeedii oo wa lakiin halkan dee taa jaanibkaa laga aamin ba layay xadaana abu bakrin wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la